بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin oo soo saaray awaamir cusub oo lagu tooganayo maxaabiista yahuudda haddii ay sahaayinadu isku dayaan inay xoog ku soo furtaan iyo baydhan oo fashilkii wadahadallada dusha u saariyey netanyahu xarakada daalibaan bakistan oo bishii agoosti ee lasoo dhaafay fulisay weerar lagu dilay boqolaal ka tirsan ciidanka xukuumadda riddada islaamabad muslimiin cadhaysan oo gudaha waddanka turkiga ku weeraray askar ka tirsan dowladda saliibyadda maraykanka dhaawacna u geystay iyo booliiska xukuumadda dabadhilifka ankara oo xidhay qaar ka mid ah raggii weerarkaasi geystay dowladda saliibiyadda ingiriiska oo ku dhawaaqday inay joojisay hubkii uga qayb qaadanaysay xasuuqa shacabka magaalada khaza ay siinaysay maamulka sahaynada warbaahinta yahuudda oo sheegtay in haddii dagaalka khaza uu sii socdo maxaabiistooda dib loogu soo celin doono iyagoo sanduuqyo ku jira dhanka kalena qirtay in dilka hogaamiyaasha muqaawamada uusan waxba ka beddelaynin halganka shacabka reer filistiin mala socotaa dhegaystow in muslimiintii ku noolaa jasiiradda saqaliya ay ka dambeeyeen fikradda samaynta baastada oo ah mid ka mid ah cuntooyinka loogu jecel yahay qaaradda yurub qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa saacada un kadib markii la helay bakhtiga lix ka tirsan maxaabiista sahaynada ee lagu haayay khaza ayay kooxaha muqaawamada filistiin waxay soo saareen digniin ku socota ciidanka gumaystaha yahuudda iyo dhammaan shacabka sahaynada ah afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abu cubayda ayaa xalay war uu ku soo qoray bartiisa telegram waxa uu ku sheegay in askartooda la siiyey amar ah in haddii yuhuudda ay isku dayaan inay xoog ku soo furtaan maxaabiista ay togtaan abu cubayde ayaa sheegay in kooxaha u xil saaran ammaanka maxaabiista sahaynada ee lagu soo qabtay howlgalkii toddobadii oktoobar ay fasax u qabaan in haddii ay dareemaan dhaqdhaqaaq yar oo lagu doonayo in maxaabiistaasi lagu furto ay gebi ahaanba ay togtaan waxa uu sheegay in dhammaan iskudayada militari ee xukuumadda netanyahu ay ku doonayso inay ku soo furato maxaabiisteeda ay noqon doonaan kuwo madhalays ah islamarkaana iyagoo sanduuqyo ku jira dib loogu soo celin doono talaabiib wuxuu ku goodiyey in haddii ay sii socdaan falalka noocaani la mid ah mas-uuliyadda wixii ka dhasha uu qaadi doono maamulkan isugu yeray israa'iil halka dariiq ee keliya lagu sii dayn karo maxaabiista ay gacanta ku hayaanna ay tahay in la gaaro heshiis xabad joojineed iyo mid maxaabiis isdhaafsi hadalka ka soo yeray abuu cubayda ayaa isla xalay gelgelay warbaahinta sahaynada iyadoo sidoo kale hadalhayn ballaaran uu ka dhex dhaliyey deegaanada yahuudda ee ixtilaalka lagu haysto dhankiisa madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka jo baiden oo ka hadlayey lixdii maxaabiista ahaa ee lagu dilay qidaaca khaza ee meydadkooda la helay ayaa xukuumadda netanyahu dusha u saaray mas-uuliyadda fashilka wadahadalladii ka dhacay dooxa iyo alqaahira baydhan oo kula hadlayey wariyaasha aqalka cad ayaa sheegay in netanyahu uusan qaadaynin tallaabooyinka loo baahan yahay si loo soo daayo buu yidhi maxaabiistaasi dagaalkana loo joojiyo waxa uu sheegay in wadahadallada iyo dadaalka lagu doonayo in heshiis lagu gaaro ay sii wadi doonaan balse markaan aysan toos ulu xidhiiri doonin netanyahu oo ay arrimaha heshiiska kala shaqayn doonaan fariiqa uu soo wakiishay tani ayaa bannaanka soo dhigtay khilaafka ka dhex qarxay maamulka sahaynada iyo xukuumadda washington baydhan iyo netanyahu ayaana isku fahmila qaabka heshiiska u dhacayo iyadoo xukuumadda isugu yeertay israa'iil gebi ahaanba ee gaashaanka u daruurtay heshiiskii baydhan uu soo bandhigay lixdii maxaabiis ee yuhuudda uga dhimatay qidaaca ghaza toddobaadkan waxaa ka mid ahaa muwaadin amerikaan ah arrintaas oo xanuujisay jo baydhan sheegayna in loo baahan yahay in maxaabiista la soo daayo ka hor inta uusan masiirkoodu noqon dhimasho dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay faafiyeen muuqaal lagu soo bandhigay mid ka mid ah lixdii maxaabiista ahaa ee lagu dilay qidaaca ghaza muuqaalka ayaana waxaa ka soo muuqanaya qof haweenay ah oo si kulul ula hadlaysa ra-iisul wasaaraha sahaynada waxa ay sheegtay inuu fashilmay maamulka isugu yeeray israa'iil netanyahuna uu iska indhatirayo inuu halkan ka soo daayo noloshoodana ay khatar ku jirto שמי עדן ירושלמי, אני בת 24 מתל אביב. נחטפתי ב-7 באוקטובר מהמסיבה ברעים. אני פונה אליך, בנימין נתניהו, לכל ממשלת ישראל, תעשו מה שאתם יכולים כדי להוציא אותנו מפה.
waxaan ahay ciidaani arsholmi oo afar labaatan sano jir ah kana soo jeeda tal abiib waxaa toddobadii oktoobar lagu soo qabtay xaflad ka dhacaysa raciim benyamin netanyahu iyo xukuumadda israa'iil waxaan ku leeyahay sameeya wax walba si haddana loo soo daayo dhibaato ayaa halkan nagu haysataa duqaymuhu kala joogsi ma lahan nolosheena ayaan u baqaynaa in aan dhimno ayaan ka cabsanaynaa waxaan si gaara ula hadlayaa netanyahu oo kun ruux ku sii daayay heshiiskii shaaliid shacabka israa'iil waxaan ka dalbanayaa inay isugu soo baxaan waddooyinka oo ay banaanbaxaan waxaan leeyahay ku qayliya midka aan annagu hadda awoodin inaan ku qaylino waxaan rabnaa inaan guryaheena ku laabano waxaa dhacaya dhammaan waxay ka dhasheen fashilka dowladda israa'iil oo ka hortegi weysay waxay dhacay toddobadii oktoobar באוקטובר, ואני רוצה לפנות balse inta hadalka aan la sii dayn ayay ka mid noqotay maxaabiista ku dhintay qidaaca ghaza ee netanyahu uu ka doortay soo badbaadintooda in uu dagaalka sii wado dhanka kale waxaa maalinkii labaad magaalooyinka yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan ka dhaqan galay shaqo joojin ay sameeyeen dadka sahaynada ah kumanaan kun oo shaqaale ah ayaa joojiyey howlihii ay hayeen iyadoo albaabada la isugu dhuftay shirkado ganacsi garoomo diyaaradeed dekado iyo kuwo kale sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday garoonka bengorion ee magaalada talaabiib waxa ay muujinayeen boqolaal rakaab ah oo halkaasi ku xayiran kadib markii shirkadaha diyaaradaha ay diideen inay shaqada sii wadaan shaqaalaha shaqo joojinta ku dhawaaqay ayaa ka qayb qaadanaya bannaanbaxyo ballaaran oo ka dhacaya magaalooyinka ixtilaalka ku jira oo ay ugu horeeyaan qudus tal abiib iyo bi'ru sabca goobaha bannaanbaxyada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah guriga netanyahu uu ka degan yahay magaalada qudus mudaaharaadayaasha ayaana wata boorar ay ku qoran yihiin eraya ka dhan ah maamulkooda iyagoo dhanka kale dalbanaya in si deg deg ah loo hirgeliyo heshiis maxaabiis isdhaafsi iyo mid xabad joojineed dadka bannaanbaxyada ka qayb qaadanayay waxaa ka mid ah shaqaale ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee maamulkan askar ka tirsan ciidanka sahaynada ayaana isku dayey inay xooggay u adeegsadaan oo ay joojiyaan bannaanbaxyaasha sida laga dheehan karo sawiro la faafiyey ciidanka booliiska yuhuudda ayaa xiray isgoysida ugu muhiimsan ee magaalada talaabiib iyagoo isku dayey inay si xoogah ku kala eryaan dadkan ka soo horjeeda xukuumadda netanyahu dhanka kalena doonaya in dagaalka khaza la soo gebagabeeyo isla arrimaha filistiin ayaan ku guda jirnaaye maalinkii toddobaad dhulka daanta galbeed waxaa ka socda dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda dagaalada ugu culus ayaa waxa ay ka socdaan mukhayamka dulkaram askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku hubaysan boqolaal gaadiid ah ayaana saaka mar kale gudaha u galay mukhayamka waxay halkaasi ku dileen hal wiil oo falastiini ah iyagoo sidoo kale dhaawacay waalidkiisa sidoo kale askarta sahaynada ayaa jirdil u geystay dad falastiiniyiin ah oo kala duwan iyadoo dhanka kale lasoo warinayo in ay yuhuuddu weerareen jaamacadda magaalada ramallah halkaas oo ay u geysteen qaribaad islamarkaana sidoo kale ay boobeen qaar ka mid ah agabyadii ay ardaydu wax ku baranayeen kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay samaynayaan iska cabin adag ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaana toddoba maalin kadib weli waxa uu ku guulaysan la'yahay inuu xaqiijiyo hadafkii ugu soo duuleen waqooyiga daanta galbeed oo ah in ay ka takhallusaan muqaawamada sidan oo kale sannadkii labadii kun iyo labadii ayay yuhuuddu ugu soo duuleen daanta galbeed balse muqaawamadii ay xilligaasi ku andacoodeen inay ka takhalluseen ayay hadda ka wajahayaan halis xooggan kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxay sii xoojinayeen awooddooda iyadoo allah fadligii howlgalladooda ay gaareen magaalada caasimadda ah ee talaabiib كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybood maasan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaannu ugu horrayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa majalladda the independent waxay daabacday maqaal la xidhiira muslimiin caraysan oo gudaha waddanka turkiga ku weeraray askar ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka dhaawacna u geystay iyo booliska xukuumadda ankara oo xiray qaar ka mid ah dadkii weerarka qaaday waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay galbeedka dalka turkiga lagu weeraray askar ameerikaan ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana howlgalkaas fuliyey sida warbixintu ay tibaaxaysa ilaa shan iyo toban dhallinyaro turki ah kuwaas oo aanan la shaacin waxa rasmiga ah ee ay ku hubaysnaayeen wakhti xaadirkaas walow ay jiraan xogo kale oo tibaaxaya inay ku qaadeen weerar gacan ah iyagoo aanan adeegsan wax hub ah waxaa halkaasi ka dhashay in dhaawacyo xooggan oo qaybaha kala duwan ee jirka uu soo gaaray ilaa laba askari oo ameerikaan ah waxaana markii dambe goobta soo gaaray laamaha booliska waddankaas iyagoona qaab garbaduub ah meesha kaga kaxeeyey dhallinyaradii muslimiinta ee weerarka ku qaaday askartaasi xafiiska barasaabka gobolka izmir ee dalka turkiga ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhallinyarada weerarkaas fulisay ay qayb ka yihiin xisbiga mucaaradka waddankaas ee lagu magacaabo fatan barti waxa uu kaloo ninkan caddeeyey in markii la weeraraya askartan ameerikaanka ah aysan xirneen dhar lagu aqoonsan karo oo darays ciidan ah dhanka kale waxaa war qoraal ah soo saaray safaaradda maraykanka ee dalka turkiga iyadoona caddaysay in qaar ka mid ah askartooda ku sugan gudaha dalka turkiga loo beegsaday qaab bareer ah loona geystay jirdil xooggan ilaa markii dambe ay yimaadeen booliska gobolkaas waa sida ay hadalka u dhigeene xukuumadda riddada ah ee ankara ayaa marba marka ka sii dambaysa waxaay sii laba jibaaraysaa lasoo bambixiddeeda ah in cadowga midabyada kala duwan leh ay u garba duubto muslimiinta mararka qaar fulinaysa weerarada keligii duulnimada ah halka dhanka kale ay waddanka ku soo qarqisay shirikaad kala duwan oo har iyo habeen ka shaqeeya misena gacan libaax leh ka geysta isgarabtaagga maamulka isugu yaraa israa'il haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa majalladda ra'yul yowm waxayna shirisay maqaal ku saabsan dowladda ingiriiska oo ku dhawaaqday inay joojisay hubkii ay uga qayb qaadan jirtay xasuuqa shacabka magaalada khaze ee ay siin jirtay maamulka yuhuudda haddaba ma ka dhabbaa tallaabadaas mise mujaamalaad kale ayaa ugu hoos duugan xukuumadda britain ayaa ku dhawaaqday inay hakisay ilaa soddon shati oo ka mid ah saddex boqol iyo konton shati oo u ogolaanaya in maamulka yuhuudda ay gaarsiiso gurmad ciidan oo nooc weliba ah oo ay u baahan yihiin iyadoona sheegtay in tallaabadaas ay u qaadeen kabaqitaan ay ka baqayaan in xaaladdu ay faraha ka sii baxda halaaggan uu intan ka bato waa dabcan sida ay hadalka u dhigeene wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska ninka lagu magacaaba david lamay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu khudbad uu ka horjeediyey baarlamanka waddankiisa uu ku sheegay in tallaabadan ay dhaqan geli doonto muddooyinka soo aadan isagoona yidhi waxaa jirta khatar ku gadaaman hubka xaddhaafka ah ee ay britain u daabulaysa israa'il sida in loo adeegsado muddooyinkan dambe arrimo ka dhan ah bini'aadinimada hadalkaas ayaana u muuqda mid ay dowladda ingiriiska ku doonaysa in shucuubta caalamka islaamka ay indhaha ciid kaga sayrto maadaama ay kaalin lixaadkeeda la og yahay ay ka qaadata sidii loo layn lahaa muslimiinta reer filistiin diyaaradaheeda tajasuskana ay har iyo habeen dul heehaabayaan hawada sare ee marinka si ay sirdoonnada kala duwan ee cadowga ugu gudbiyaan xogaha muslimiinta sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska ayaa sheegay in tallaabadan keliya ay qusayso dhanka hubka balse aysan wax saamayn ah ku yeelan doonin diyaaradaha dagaalka ee ay ugu deeqaan gumaystaha kuwaasoo noocoodu yahay f soddon iyo shan dhanka kale waxay tallaabada nabar naxdin leh ku noqotay maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana durbadiiba ka hadlay wasiirka dagaalka ninka lagu magacaabo u f galand isagoona dhaleecayn kala duldhacay xukuumadda london waxa uuna yidhi waan ka niyad jabay run ahaantii tallaabada ay qaaday boqortooyada ingiriiska taasoo ay ku hakisay dhoofinta hubkii ay siin jirtay israa'iil waxaa weli lagu muransan yahay misena uu niqaash badan ka dhashay xagga internetka haddii dowladda ingiriiska ay arrinkan u dhaqangelin doonto si kama dambays ah iyo haddii ay indhaha caalamka isaga jeedinayso oo ay ugu hoosduugan yihiin arrimo kale waase la arki doonaa wixii mar kale yimaada saaxada warbaahinta iyo midda siyaasadduba waxaan markan soo qabanayaa majalladda haratas waxay daabacday maqaal tibaaxaya in dilka hogaamiyaasha muqaawamada uu horseedi doono in maxaabiistooda yuhuudda dib guryahooda loogu celiyo iyagoo naxash lagu sido dhanka kale saxiifadan ku hadasha afka sahaayinada ayaa maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay ugu baaqday in netanyahu ay ku qasbaan inuu aqbalo heshiiska xabad joojineed iyo midka maxaabiis isdhaafsi si ay u degta cadhada bulshada yuhuudda ayna ugu suura gashay in maxaabiistooda ay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyagoo nabad qaba waxay warbixinta saxiifadda soo hadal qaaday dilkii loo geystay madaxii xafiiska siyaasadda muqaawamada ismaaciil haniya iyo fu'aad shugri iyadoona tibaaxday in middaas aysan waxba ka beddelin saaxada dagaalka ayna keliya hog ku sii riday rajadii laga qabay soo furashada maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada sidoo kale saxiifadda oo soo xiganaysa qaar ka mid ah ehelada la haystayaasha ayaa sheegtay in qoysaska ay si aad ah uga walaacsan yihiin masiirka dadkooda iyagoona aaminsan in haddii benyamin netanyahu uu ku sii adkaysta sii wadidda dagaalka ay weyn doonaan dhammaan nolosha maxaabiistooda dhanka kale waxaa xusid mudan in saacadihii lasoo dhaafay uu hadal ka soo yaray hoggaanka sare ee kooxaha muqaawamada filistiin iyagoona si cad u sheegay in haddii ay yuhuudda isku dayaan dhaqdhaqaaq qaldan oo ay ku doonayaan inay ku soo furtaan maxaabiistooda la layn doono dhammaantood ku adkaysiga netanyahu ee ah in maxaabiista lagu sii daayo cadaadis milateri halkii ay heshiis gaari lahaayeen waxay la micno tahay in lagu celin doono qoysaskooda iyagoo naxash ku jira waxaa sidaas yidhi afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abu cubayda galka maxaabiista yuhuudda ee ku jirta gacanta iskacaabinta filistiiniyiinta ayaa muddooyinka dambe waxa uu noqday mid ka xasaasisan sidii hore gumaystaha iyo shacabkiisa ayaana wada sugaya tallaabada xigta ee ay ku dhaqaaqi doonaan xoogaga muqaawamada ee ku aadan maxaabiista faraha badan ee lahya muddada fog guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkain suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويحينا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhaxana waan isla maraynaa mujaahidiinta xarakada daalibaan bakistan ee ka jihaada dhulka qaaradu kaha hindiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay allah fadligiisii labalaabay howlgalladooda iyadoo bishii agost ee tagtay ay fuliyeen howlgallo fara badan oo lagu laayay askar badan oo ka tirsan xukuumadda islaamabaad tirakoobka howlgallada mujaahidiinta ay fuliyeen bishii aynu soo dhaafnay ayaa gaaraya laba boqol afartan iyo saddex howlgal waxaana allah fadligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday afar boqol afartan iyo toddoba askari howlgalladaasi waxaa lagu soo qabtay ilaa toddoba askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda islaamabaad boqol saddex iyo toban ka mid ah weerarada ay fuliyeen mujaahidiinta xarakada daalibaan bakistan waxay ahaayeen kuwo qanaas ah halka laba duqayme ay ahaayeen iyadoo sidoo kale ay dhaceen afar iyo toban weerar oo kamaa'in ah ciidamada mujaahidiintu waxay allah fadligii howlgalladaasi ku burburiyeen toddoba iyo toban gaadiid ah xarakada daalibaan bakistan waa mid ka mid ah mujaahidiinta ka halgamaya dhulka qaaradu kaha hindiya waxayna laf dhuun gashay ay ku noqdeen dowladda dabadhilifka ah ee bakistan howlgalladooda ayaana waxay si toos ah uga dhacayaan dhulka howdka ah magaalooyinka iyo saldhigyada waaweyn ee ciidanka xukuumadda islaamabaad markii aan ka soo tagno dhanka bakistan halyeeyada towxiidka ee ka jihaadaya galbeedka qaaradda afrika ayaa iyagana dhigaya wacdaro dagaal iyagoo halkaasi ku dhiig bixinaya saliibiyiinta iyo murtadiinta halganka ka socda galbeedka afrika si gaar ah waddamada saaxilka waxaa hoggaanka u haysa jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo iyadana sannadadii dambe howlgalladeeda si dardar leh ay ku socdeen howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta oo toddobaadkan dhacay ayaana waxaa ka mid ahaa weerar kamiin ah oo lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka xukuumadda burkina faso oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada kawraa iyo naasa weerarkaas ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo dhanka kale mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen hub leh nuucyo kala duwan howlgalladii mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin saacadihii lasoo dhaafay ay sheegteen sidoo kale waxaa ka mid ah weerar lagu beegsaday gaadiid gaashaaman oo ay lahaayeen ciidanka xukuumadda riddada maali oo ku socdaalayay waddada isku xidhta magaalada caasimadda ah ee boomako iyo magaalada saydqo sidoo kale weerar cutubya ka tirsan mujaahidiintaasi ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidanka dowladda riddada burkina faso ayaa waxaa lagu dilay ilaa shan askari iyadoo lagu soo qaniimaystay gaadiid iyo hub leh nuucyo kala duwan dhanka kale mu'asasada azallaaqa ayaa faafisay muuqaal lagu soo bandhigay weerar ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen mid ka mid ah saldhigyada maliishaadka xukuumadda riddada burkina faso
السيد ركيمودا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين الله اكبر ولله بدل اليمين اقسم اليمين من سعادة المجد ومنصب الفخر أنير ظلمة الليل وشتت سواده
waa qayb ka mid ah howlgallada jihaadiga ah ee ka socda galbeedka afrika ee lagu dhiig bixinayo cadowga allaah ee isku bahestay la dagaalanka shareecada islaamka halyeeyada jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgala waddamada saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika ayaana si isku mid ah u dhiig bixinaya saliibiyiinta nuucyadooda kala duwan iyo murtadiinta isku bahestay duminta nuurka islaamka iyo ishor istaagka ku dhaqanka shareecada allah كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى waa hagaag dhegaystow mala socotaa in muslimiinta jasiiradda sakiliya ay ahaayeen kuwii ka dambeeyey fikradda samaynta baastada oo ah mid ka mid ah cuntooyinka lagu jecel yahay qaaradda yurub warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi diiradda ku saarayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir bulsho weliba waxay leedahay dhaqno u gaar ah oo ay kaga duwan tahay bulshooyinka intooda kale dad kale wax soo saarka iyo hal abuurkana waxay had iyo jeer ku tilmaaman yihiin sifo ay ku mutaysteen waxqabadkooda xitaa haddii uu arrinkaas yahay mid ku yimaad gaabiska qolo kale ama heerarka uu ka gaaro dadaalkiisa warbixintan waxaan haddii uu allah oggolaado isdultaag kooban ugu samayn doonaa mid ka mid ah cuntooyinka caanka ka gudahan dunida taas oo la rumaysan yahay inay soo martay heerar kala duwan layskuna khilaafsan yahay asal ahaan halka ay ka timid walow ay aaraada xoogooda u dhacayaan in ay ka soo farcanto mid ka mid a waddamada reer galbeedka waa cunto uusan jirin guri ku yaala caalamka oo aan laga aqoon taas oo ah baastada cuntadani ma ahan keliya qayb raashiin oo si aada looga jecel yahay waddanka talyaaniga hase ahaatee waxaa caado dhaqameed soo jireen ah iyo cunto uu daniha uu ka yahay magaalooyinka dalkaasi oo laga isticmaalayay muddo qarniyo aada u fog cuntadan waxay si weyn ugu baahsan tahay guud ahaan caalamka iyadoo marba mar ka dambeysa soo maraysa heerar kala duwan hase ahaatee waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ay ku kala tageen dadkii wax ka qoray taariikhda noocan ka mid a cuntooyinka ugu shaacsan wakhti xaadirkan sida uu tilmaamayo macalin cabdinuur oo aan hordhignay su-aal ku saabsan dhab ahaanshiyaha in baastadu tahay cuntada talyaaniga asalka ay sidoo ku dhacday Eh, baastadan waxay ka imaatay waddanka talyaaniga Eh, waxaana jirtaa dood ah talyaaniga hortayba waxaa samayn jiray oo cuntadan ayada ee lagu arki jiray oo ayada oo heerkeeda intan ka hoose kana duwan waxaa samayn jiray oo l- lagu cuni jiray oo laga heli jiray baa la yiri eh, waddanka la yidhaahda shiinaha oo ninka hadda adduunka ku baahiyeyna inuu oo laga soo gaaray la oran jiray Marco Polo ayaa waxaa la yidhi qarnigii saddex iyo tobnaad intuu shiinaha tegey yuu halkaa asaga baastada intuu ku arkay buu ka soo waariday oo wuxuu keenay waddanka talyaaniga waddanka talyaaniga marka dhaxal ahaan u qaatay oo aad u faafrikeeyey oo baashii ictiraaqay sidan hadda ay tahay u ictiraaqay oo sameeyey oo kulana magac baxay waxay daraasadu qaar sidoo kale muujinayaan in ganacsatadii carabta kadib furashooyinka muslimiinta ay baastada geeyeen jasiirada sakaliya intii lagu guda jiray qarnigii sideedaad iyo sagaalaad ee miilaadiga taasoo iyadana ah aragti kale oo la xiriirta sheekooyinka halkii ay ka soo farcanta baastada maanta la yaqaan markuu islaamka uu fidi jiray sakaliya magaalo la yidhaahdo oo jasiirad inay ahayd baan u malaynaya yay muslimiintii ee diinta faafinhay ay geeyeen baa la dhahaa oo meesha iyada ah baa cunto la isku faafrikeeyey oo intii la la cajiima haddana la jeexjeexahaya oo markaa ka dambana la karinhay yay dadka ka arkeen oo halkaasay ka itiraaqeen talyaaniga naftoodana sheekeena way jirtaa marar badan ee baastadu kolba heerar kula tallaabsanaysa isbedelada wakhtiga iyadoona ugu dambeyn timid qaabkay hadda tahay walow weli laisku khilaafsan yahay aragtida la xidhiirta qofkii ugu horreeya soo ikhtiraacay dhanka kale waxaa jikada dalka talyaaniga lagu idlaaqaa la kokina bovera oo macnaheedu yahay jikada saboolka waxaana erey bixintan ay ka turjumaysaa qaab karinta fudud ee baastada ay waxyaabaha ay ka kooban yihiin canaasirta laga sameeyo waxay dadka talyaanigu ay had iyo jeer caan ku yihiin in ay isbedelo ku sameeyaan noocyo badarka oo si weyn looga helo deegaanka iyagoona ka soo saaraya cunto fudud oo aad u macaan badan oo ku filan qoyska iyo hadba intii loo qoondeeyo sidaas waxaa baastada ku noqotay cuntada ugu muhiimsan ee laga helo guryaha fuqarada ee dalkaasi halka isticmaalkeeda ay ka wada siman yihiin xitaa boqorada iyo dadka saboolka ah daqiiqa geleyda iyo daqiiqa burka iyo waxyaalo sidaas ahoo la isku dardaray iyo mararka qaarkood burka gaar ahaan keligii ah iyo waxaasaa yaa laga sameeyaa marka cunto intii marka hore la cajiima la qooyo kadibna warshad intii la geliyo ulahan dhudhuubanaad aragtay ee intii la bibixiyo ulahan dhudhuuban laga dhigo ayaa kartuun iyo bacya lagu duubahaya markaasay sida aad aragtay ay noqonaysaa qarniyadii dhexe xilligu hilibku waa mid naadir ah oo si fudud aan lagu heli karin waxay baastadu dad badan u ahayd cuntada ugu munaasabsan maadaama ay qani ku tahay kaarbohaydraad bixiya tamarta muhiimka u ah jirka waxaana lagu dari karaa diyaarinteeda marka ay joogto iyo isticmaalkeedaba wax waliba oo xoojin kara dhadhankeeda waana taas sababta labaatanka gobol ee talyaaniga looga helo noocyo maxalli ah oo baastada ka mid ah oo caan ka ah dalkaasi si kastaba cuntadan waxaa shaki aan lahayn in ay tahay misane loogu yeero qaxootiga ugu caasan ee asal ahaan ka soo jeeda talyaaniga lagana helo guud ahaan caalamka waxaana sidoo kale dadka wax ka qora cuntadan ee baastada ugu yeeraan safiirka talyaaniga u jooga guryaha caalamka maadaama ay tahay mid ka mid a cuntooyinka ugu caasan ee sida aadka looga isticmaalo daafaha dunida markii ay talyaanigu u barakaceen dhanka ameerikada koofureed midda waqooyi iyo astaraaliya oo ay sii dheeryihiin waddamo kale waxay caadaadkoodii iyo baastaduba gaarsiiyeen dhammaan goobihii ay cagta dhigeen iyadoona markaas wixii ka dambeeyey ay fideen cuntadani sidaasna ilaa maanta la sameeyo qaybo badan oo iyada kasoo farcama dalkan soomaaliya waxa uu qayb ka yahay waddamada sida aadka looga isticmaalo ee caanka ka tahay baastada haddaba waa kan mar kale macalin cabdinuur oo ka hadlaya qaabkay kusoo gaarta dalkan iyo sida looga isticmaalo sida hadda wadanka soomaaliya oo kale talyaani baa gumaysan jiray koonfurta soomaaliya waana dhulka aada looga yaqaana baastada si ka duwan wadanka ingiriiska oo asagana lagu yaqaana bahashan la dhahayo jabatiga oo haddii aad hadda waqooyiga aad tagto sabaayad bay dhahayaan oo jabatiga jabatigaasaa ay isticmaalaan oo waxaa weeye un cuntadii ingiriiska laga dhaxlay koonfurta soomaaliya waxaa laga isticmaalaa cuntadan la yidhaahda baastada oo heerba heer soo joogtay oo haddana aad macruuf uga ah dhulkan oo dibadda laga soo waarido oo ilaa hadda ilaa wadankii waxaa weeye dibadda looga keena sida aan qeybaha hore ee warbixintana ku sheegnay waxaa baastada ka dhigay inay caan ka noqota dalkaas talyaaniga islamarkaana hadalhaynteeda sii kordhiyey ayaa ah in si fudud lagu samayn karo in la tageena ay ku xiran tahay inuu qofku xusho asal ahaan waxa uu ka samaynayo baastada sida uu sheegayo walaalkan anas badiil annaga aan haysano oon ka dhigan karna baastadaas oo uga kaaftoomi karna haa way jiraan leenahay sidaan ognahay soomaaliya waxaa ka baxo dalagyo badan ayaa soomaaliya ka soo go'o ay ka mid yihiin geleyda masagada waxaa ka mid a dokhna ama doqoneyda baashii dhahayaan oo aad shabeellada dhex ooga baxdo sidoo kale waxyaaba badan ayaa ka jira oo sida waanbahoo kale ayaa ka mid ah oo dalag ah dalaga aan tirinaynina waxaa laga dhigaa bur sida la ogyahay wax kastoo bur looga dhigi karna waxay noqdaan baasto waxaan sidoo kale ku samaysan karnaa marka kuwaan maadaama geleydoo kale tusaale aan soo qaadano bur ayaa laga dhigaa waxaa ku samaysan kartaa marka baastada dibadda laga keenay mid ka tayo badan maadaama taas ay xadidan tahay tayadeeda iyo warshad oo balaayiin tan hal mar ay soo saarayso bur ahaan ayay noqotaa markii bur noqoto kadibaa waxaa lagu daraa ukun iyo waxyaabo kalea lagu daraa oo maadooyina lagu daraa saas ayay waxay ku noqotaa baasto warshadaa lasoo maraya adoo marka maanta gurigaada joogto ayaa samaysan kartaa bur laga sameeyey asalkiis ka yimid geley ama masago ama ama waambe ama maxoga ayaad helaysaa waana ka samaysan kartaa qamadi oo fresh ayaa helaysaa sidii oo soomaaliya waa laga helaa naftigeeda marka waxaa samaysan kartaa marka baasto ka taya badan midda dibadda ka timaado adoo gurigaada joogto waxaana loo sameynayaa warshado gacmeedyo ayaa jiro oo yaryara oo ama makiinada loo yaqaana makiinada burka sameyso oo makiinada baastada ayaa loo yaqaanaa inta badan fargeetooyin ayaa jira oo lacag aada u yar oo hal doolar laba doolar soomaaliya ka joogaan waana la helaa suuqyada ganacsiga aada u yaalaan waana looga maarmi karaa midda dibadda adoo maanta dalkaada joogto ayaa ka maarantaa dibadda ka timaado baastada dibadda ka timaado kalaamuddo kale marka aan soo qaadano waa qayb baasada ka mid a burka sidiisa aan naqaano qamadiga laga sameeyo ayaa sida bur ahaan loo diyaariyaa iyadoo kalaamudyada burka caadiga ayaa inta la qaso la- een, baasta ahaan laga dhigaa marka saa aragto wayna ka macaan tahay baastadan caadiga oo dibadda ka timaado dalkan wuxuu allah ugu nimceeyey qaybo aad u badan oo ka mid ah cuntooyinka ka baxa beeraha oo lagu tacbado webiyada iyo xitaa biyaha roobabka waxaana dalagada ka soo go'a inta badan sahashada oo dheersada dadweynaha iyagoo u dhoofiya dalal shisheeye si ay u soo dhaafsadaan baastada iyo cuntooyinka la midka ah kuwaasoo dad badan oo aqoon-yahano ay rumaysan yihiin in wax badan ay ka dhiibtaan marka loo barbardhigo badarka ka soo baxa dalka
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض waa hagaag guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بشرى بشرى بشرى لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواها